barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha meyna waa sagaaliyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah dhallinyarada ku nool miyiga ama baadiyaha oo ka hadlaya habka uu u nool yahay baadiyaa qumay magaalada oo inaad reer magaal noqoto ma rabtid marrabo marrabo maxaa ku diiday geelayan ariga haysanaa cunta haysanaa magaalada maxaa ka doonna maa magaaladu marmarka loo baahdo isku badan ma aadno qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii ugu hadalhaynta badnaa arrimaha bulshada iyo sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan ka madhnayn barnaamijka
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
gariiga iyo masaarida ayaa baadigoob ugu jira sidii ay u heli lahaayeen diyaarad khadka ka baxday kadib markii ay ka soo duushay magaalada baariis ee dalka faransiiska taas oo u socotay caasimadda dalka masar ee qaahira diyaaradan oo laga lahaa dalka masar waxaa saaraa lix iyo lixdan qof oo isugu jira rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda mas-uuliyiinta dalka gariiga ayaa sheegaya inay baadigoobka ka sameynayaan badda gaar ahaan meel koonfur bari kaga beegan jasiiradda karbados wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa isagu sheegay in dalkiisu uu howlgalka baadigoobka ku biirin doono doonyo iyo diyaarado kale islamarkaana ay gacan ka siin doonaan mas-uuliyiinta dalka masaarida sidii xaqiiqada diyaaradan loo ogaan lahaa diyaaradan ayaa raadaarka lagala socdo diyaaradaha ka qarsoontay abbaara labadii iyo badhkii habeennimo xilliga dalka masar kadib markii ay kasoo duushay magaalada baariis wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon ayaa sheegtay in laba diyaradood oo china ay leedahay ay aada ugu soo dhowaadeen diyaaradda ay ciidamada maraykanku leeyihiin diyaaradahan ayaa ku duulayay jawi hoose oo ilaa iyo konton fiida sida ay saraakiishu sheegeen pentagon ayaa ka dhawaajisay in diyaaradahaasi ay ku duulayeen hawada caalamiga ah meel u dhow badda koonfureed ee shiinaha saraakiil ayaa waxa ay tilmaameen inay ahayd mid halis ay arrinkaasi keeni karayso aan ammaan ahayn waxayna intaasi ku dareen in dib loo eegay xaaladaas diyuulihii diyaaradda maraykanka ayaa ku qasbanaaday inuu ka fogaado boqolaal fiid diyaaradihii ku soo dhowaaday si markaa looga fogaado in uu isku dhacyo halka ay ka dhacaan
duhur wanaagsan idil ahaantiinba halkaaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa jamaal
ismaaciilow maxamed hiiraad axmed waa wiil reer miyi ah waxa uu ka waramayaa nolosha miyiga iyo sida uu u arko nolosha magaalada maxamed hiiraad ayaa marka hore ka sheekeynaya gaadiidka ay u isticmaalaan dhinaca iyo miyiga sida geela oo kale iyo waxa uu kaga duwan yahay baabuurta laga raaco magaalooyinka waryaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaana uu u waramay maxamuud
soo qabtaa hogaanbaa lagu soo qabtaa faruuya la geejiyaa la soo kaxaya guriga la keenaa heegooyinbaa bustiyaal iyo waxbaa la saaraa haddii la saarana dee caynka caynka iyo dogaliska waa la geshaa caynkii dabageliska maxaa weye waa xarko liska xixira waaye si lagu raro lagu fahmo qofkugu raro dabeedna haddii la raro dee wax la geshaa dubo oo weli wax laga sugaya ama gob ama dinow geed la dhaho waa dee waa aragna buurahaas ku yaadeer baa la jexjeexaa lagu raraa dabeedna xarko iyo alaabta iyo wax la saaraaya joonyada iyo wixii qalaba ku yaal degsuudda iyo baa la saaraa dabeedna waa la hoosima goobta la hoosimana waa la hogaamiyaa haddii safarkan waa taqaana saasoo kale loo raraa dad badan baa isweydiinayaa qaabka geela loo raro goobaha lagu aado bal iyo waxa uu qaado naga waran isaga iyo bal baabuurta iyo socodka bal ka waran horti baabuurtisku mid ma horti wuxuu doon u qaadaa laakiin horti mar waa xeeqadaan loo jir la rarin miqaad baa loo rabaa goot muddo laba sax soco meelaha ragkaa ka dhigaysaa gaarin waa liskaga qaama waa iska aragta waa- waa iska soconaya hata waa kaas aad waxaa ka mid tahay dadka ee reer miyiga ah ee ku nool halkan waxay iga warantaa farqiga u dhexeeya marka rarashada geela oo idinku inta badan aad isticmaashaan geela oo aan baabuurta isticmaalin iyo baabuurta farqi intee oleg baa u dhexeeya- u dhexeeya idinka sekee baa idin quman oo idin run geel anna geelaa noo ruman baa- baa noo bahalgaysan hadda geeluna dee waxaa ku noolaa biyu noo soo dhanshaar hashigu noo safarku noo doonaa kadhuta qarar meel gaanu markan baa hortigu maraa aa geelu maraa xaloona waa noo joogaan waa cabnaa waa nuugnaa waa noo dhalaan noo bataan magaalada ama ee, marna ma tagta magaalooyinka maalooyinka haa u dhaadhacay bal ka war magaalada iyo baadiyaha ka war baadiyaa qumanay magaalada
oo inaad reer magaalo noqoto ma rabtid mar rabo mar rabo maxaa ku diiday geela ayana ariga haysanaa cunta haysanaa magaalada maxaa ka doonna maa magaaladu marmarka loo baahdo me- me- isku badanaa ma aadno aa kaas ka waran dhalinyaro badan meeshan ma joogaan dhalinyadu waa badan yihiin oo hadda qarkooda jiraan dadku badan waa maqan yahay Oya, geela markaa wadoo kale oo rarka kuu saaran yahay heeso ama gabay ay isticmaashaan ma jiraan ma heeso islaan geela geela oo ku oo ku heeslaan laakiin gabayo waxma naqaan ya heesiisa haddee waxaa ka mida heesa miya qadaa waxlaa geelu geel furay gaari maayaa ka daba dhaco baa lagu heesaa geelu geel furay gaari maayaa haka daba fulo qaalma dhendhin qaalma dhendhin dhaax soo roor ti waa kaas tigidaadeen waxay wartaa dhalinyarada kale haddaa usoo laaban saaxiibada ah ma jiraan baadiyahan oo kale aad joogtaan goobaha magaalado kale waxaa jira dhalinyaro gooba ay isugu yimaadaan lagu caweeyo idinku caweys iyo sheekaysi iyo arrimaha ka war waa waa jiraan awiisiyo dhaanta iyo tunaabay ay waa kaas ya dhaantooyinka waa miya ka dhaysanaayo isku dhaantaynaayo ijaacsanaayo waa kaas waxaa magaalada eh, dhalinyarada jooga iyo dhalinyarada halkan ay idinku tigiin farqi weyn baa u dhexeeya dhalinyaradaasi heesihii telefishinadii iyo caalam waxaas daawanayaan idinka war maxaa idin xala aniga waxaan u xaaladay dhallinyaro iska xashanado habeenkii midhaha saadno isku gudnaayo xataa xagga magaalada hadda u dhaadhaco telefoon wax kale kuma hadasho hadda waa kaas waxay iga wartaa shukaansiga magaalada ka war sukaanshi waa iska jooga sukaanshi waa iska- waa iska boodo ahay taleefon ma leh meeshan anteena ma leh aan wada joogno see marka qofka saaxiibta oo kalea marka u baahato sidee bal ku helis dad badan baa isweydiinaya meeshan taleefon la'aanta dee meesha waa magaalo goota biyagii doonaan baa meelaha barkadaha lagu gaaraayo hadda barkaha goota baa balasoo balansadaa habeenkiina dee iyadoo haddaa balansato meesha kula badantaa lagu tagaa hadda waa kaas Waaya, ma jiraan marka wax xiriir ama jaceyl qof aa loo wadaagto oo deegaanka jooga haa joogaan waa badan yihiin ahay
dhalinyaro kaleoo ku dhagaysanayaa jira tahriibta bal ka war tahriibana ma tahriibine tahriibta waan iska maqlaynaa shekada tahriibta waa maqlaynaa magafa iyo xagga iyo meelaha la aado haa waa maqlaa bal saaxiibada iyo tahriibta say ugu dhiiran yihiin xulaa garamaysa u dhiiran yihiin tahriibta anu ma rabno waanaga dhinteen haddii anu ay xoolahayaan arigeena dhaqana anugu iyo geelayan hadda waa kaas
kaasi waxa uu ahaa maxamed hiiraad axmed oo ah wiil dhallinyaro oo rermiya waxaana uu la hadlayey waryaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamed yuusuf isagoo islamar ahaantaasina ka sheekeeyay dhaqanka miyiga iyo sida uu u qanacsan yahay noloshaasi
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna waa barnaamijkii aan toddobaad walba maanta oo kale idiin soo jeedin jiray ee barnaamijka waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada waxaa magaalada laascaanood inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni baraha bulshada iyo waxyaabaha ugu hadalaynta badan toddobaadkan innagoo ku soo qaadan doona waxyaabaha ay dadku ka hadleen iyo wixii ugu hadalaynta badnaa isbuucan بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم Een, magacaygu waa aadan cabdilaahi xaaji maxamed een, horto baraha bulshada waxyaabaha asbuucan ugu een, eh, ugu ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa een, dadkii gaagaabnaa ee baraha bulshada aada uga dhex muuqday een, jamhuuriyadda jabuuti dadkaas oo soo bandhigay een, fanaaniin iyo heeso marka ay ku dhiirigelinayaan gebi ahaanba madaxdii meeshaa timi sidoo kale baraha bulshada aad iyo aad ayay macnaha ay waxay usoo bandhigeen wax fikir aad u muhiima facebookay ku jiraan twitterkay ku jiraan meel kastaoo wax kastaoo internetka aad iyo aad youtubekay ku jiraan hadda haddaan ku daarno waad arki karaysaa dadka marka adiga laftigaaga ah ayaa markaas ku qancaya dadkaas waxyaabaha ay soo bandhigayaan ee muhiimka ah waxaa ka mid ahaa waxyaabaha adka lagu qoslay markii dadkaasi ay soo taageen masraxa iyo meeshii dadka lagu soo dhaweynayey waxaa la filayey dee dad dhaadheer oo wax soo gudbinaya markii la arkay muuqaalkoodii keliya ahaa ee ay soo fuuleen masrixii ayaa dadkiiba markaa qosol ayo ay u daateen iyo ammaystin ay ku noqotay wax cajiiba dareenkayga dadkaas aad iyo aad baan ugu farxay markaan arkay dad gaagaaban dadka gaaban waad ogtahay waa la yarayasaa waxaa la yidhahdaa waa arwa kan waa gaaban yahay waxma qaban karayo marka dadka gaagaaban fikir ahaanteyda anigu dareenkayga markaan ka muujiyo waxaan odhan karaa aad iyo aad bay wax u qabsan karaan iyagana waxay u tahay dhiirigelin bismillahi raxmaan raxiim horta cabdikariin waa ku salaamaya aniga waxaa layidhaha maxamuud cabdilaahi xasan waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay wiiggan waxay ahayd ugu weynaa shan iyo tobankii may maalinta dhallinyarada oo ahayd maalintii s o l ku beegnayd waxyaabaha ugu hadalhaynta badan bay ahayd taasoo muhiimad weyn u leh ummadda soomaaliyeed oo aada iyo aad ay u tahay maalin ummadda soomaaliyeed qaali ku ah marka taasaa waxay ahayd inta ugu hadalhaynta badan wiigan oo hadday tahay facebooka hadday tahay websaytyada hadday tahay baraha internetka waxyaabaha aadka laysugu marinayo waxay ahayd shan iyo tobanka may wallaahi markaad akhrido waxyaabaha lasoo qaadan waxay ahayd nimankaasi dhallinyarada siday isugu duubnaayeen siday waddanka wax uga bedeleen iyo wadciga maanta lagu jiray xaaladdu siday tahay in maanta dhallinyaradu ay badihi ku dhammaanayso inay dhallinyaradu maanta wax aan macno lahayn ay iska dhigeen marka inay boodhka iska jafaan oo dhallinyaradu intay fadhiga ka kacaan ay waxaweeye ku daydaan maalinta dhallinyarada shan iyo tobanka may wixii ay sameeyeen iyo horumarkii dalka gaadhsiiyeen in iyaguna ay ku daydaan waxay ay taariikhda ay ay ay galeen oo s w l say taariikhda u galeen iyo say waddanka wax uga bedeleen dee wax bay jajka ku qoran oo taariikhda galay marka dhallinyarada haddeer nagu iyaguna inay wakhtiyadaas ku daydaan oo si fiican ay ay dalka wax ugu qabtaan oo aaminaan dalkooda waxaweeye shaqo abuur ka samaystaan ay dee dalkii aaminaan baan ku boorinaya iska daayaan tahriibtan iyo magafe iyo waxyaabahan hadda ay dhallinyaradu un halkaa un ay kusii socoto wax laga helaya aan jirin kuwii horeba laynoo soo sheegaya inay ku laadeen magacyadoodii baa lasoo qaatay saddex iyo toban dhallinyaro ah bay ahaayeen si fiican baa de magacyadoodii iyo sawiradoodii loosoo qaatay niman aad dhallinyaro ah waabay ahaayeen oo dee maskaxdooda iyo caqligooda iyo xooggooda isu geeyey dhallinyarada haddeer waxaa la ohan karaa xilliga ay hadda xilligan ay dhallinyarada aqoon badan tahay oo ka aqoon badan tahay xilliga hore oo ka cilmi badan tahay hadday xag maadi tahay hadday xag diini tahayba haddaa la ohan karaa dhallinyaradu way aqoon badan tahay haddana xilligaas aqoon badan ayna jirin haddana dhallinyaradu de waxay muwaaqifay lahaayeen oo waxaweeye dee si fiican bay isugu dubnaayeen oo dad waxaweye maskaxda ka shaqaysiiyey bay ahaayeen marka waxaan ohan karaa dhallinyaradu dhallinyaradii waaga marka loo eego xagga aqoonta idinkaaba ka fiicane inaad waxaweeye aada aqoontiinnii dalka aada ugu talisaan oo waxaweeye aad aada ka faa'iidaysataan oo iska daysaan dee waxaan tahriibtan iyo waxaan oo dalka wax u qabataan insha allah waad u qaban kartaan intaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo inala socodsiinayey barnaamijka waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada halkaad kala socoteenno waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysaa jamaal oo barbarkayga midig fadhiya bal aan ka codsado inuu dhinacii heesaha waa tahay ismaaciilo dhegeystayaasha markan waxaan usoo qabanaynaa hees oo aan filayo inay ka wad heli doonaan islamar ahaantaasina ayba barnaamijka intuu markuu bilaabanayay qayb ka mid ay maqleen hordhaca heestaasi heestaasi waxaa ku luuqaysa fanaanada codka dabacsan sahra ilays waxaana la yidhahdaa sida damal harweyn bal aynu wada dhegaysanno
sida damal hadhweynoo daaniyo ku yal hawd ama degal barwaqaindhuuka madaala yaankaa dulteginoo wuhurukiyo habeenkii yaankaa dulteginoo wuhurukiyo habeenkii sida ubaaxaa dayradi labadaba ku daawada labadaba ku daawada yaankaa dulteginoo uhurukiyo habeenkii yaan kaa dultegino uhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrada labadaba ku daawada labadaba ku daawada adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin duufaanka gacaliya dambalii cusqiga iyo daruurihii jacaylka igu soo daaye duufaanka gacaliya dambalii cusqiga iyo daruurihii jacaylka igu soo daaye kuna dayn karaaye daymadadiyo qudha kuma dayn karaaye daymadadiyo qudha barabtidadan caashaqa damqanaya caashaqa damqanaya kuma dayn karaaye daymadadiyo qudha kuma dayn karaaye daymadadiyo qudha barabtidadan caashaqa damqanaya caashaqa damqanaya adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay heestaas ay ku luuqeynaysay fanaanada sahra ilays dabcan dhegihiina waxaan filayeen in badan oo ka mid a aad u xiiseeyeen waxay haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna jamaal axmed cismaan oo barbarkayga fadhiyaan mar kale ka codsado inuu bal barnaamijyadii inoo jallaco gaar ahaan waxaan filayaa dhinaca ciyaaraha ayuu inoo hayaa
haddii aynu ka horreyno naadiga kubadda cagta liverpool ayaa xalay ku guuldaraysatay in ay ku guulaysato koobkeedii yurub muddo sannadooyin kadib markii kulan xiiso badan ay labada kooxood f c sevilla oo ka socota dalka sbain iyo kooxda kubadda cagta liverpool oo ingiriisa ay kulan xiiso badan ku ciyaareen gegada f c basel ee dalka switzerland waxaana labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aada loo wada xiiseynayay daqiiqadii shan iyo soddonaad ayaa daniel storage naadiga kubadda cagta liverpool uu u dhaliyey goolkii koowaad ee naadigaasi ay dhaliso iyadoo islamar ahaantaasina ay dad badan qaab ciyaareedka naadiga liverpool qaybtii hore ay soo bandhigtay u arkayeen in koobkaasi ay ku guulaysan karaysay hase yeeshee markii laisku soo laabtay ciyaarta oo gooli waxbana ay tahay ayaa waxaa sida muuqata macalin une emry uu la soo dardaarmay ciyaartooydii sanadiga sevilla kuwaas ciyaarta wax ka bedelay toddobiyo toban ilbiriqsi markii ay socoto wax ka yar hal daqiiqo kambiyada dambe ayaa ciyaaryahan kevin gamyero u dhaliyay naadiga kubadda cagta sevilla goolkii bareejada islamar ahaantaasina naadiga kusoo celiyay rajada ahayd inay koobkaasi difaacato oo markeedii saddexaad oo isku xigana ay ku guulaysato waxaase arrinkaasi usii dhabeeyey ciyaartooygooda koke oo daqiiqadii lixdan iyo afaraad goolka labaad naadiga kubadda cagta liverpool ka dhaliyey iyadoo koke mar kale lix daqiiqa kadib goolkaasi labaad uu goolkii saddexaad naadiga kubadda cagta liverpool uu dabamariyey taasi waxay ka dhigtay in ciyaartooyda naadiga kubadda cagta safiya ay siiyaan koobka islamar ahaantaasina guud ahaanba sagaashanka daqiiqee loogu talagalay ciyaarta waxay kusoo dhammaatay saddex gool iyo gool oo naadiga safiya markii ugu horreysay saddex mar oo isku xigta ay koobkaasi yurub ku guulaysato waxayna noqonaysaa naadi yurub ka socda oo koobkaasi oo yurub oo koobabka ugu waaweyn yurub ka mid ah ku guulaysata saddex sano oo isku xigta iyadoo islamar ahaantaasina naadiga bayan munich ay ahayd naadi ku guulaystay saddex jeer intii u dhexaysay sanadihii iyo lixdii markaas oo naadiga sevilla hadda xalay rikoorka mid cusub ay dhigtay ciyaartooyga roberto fermino ayaa laga diiday khalad uu galay mid ka mid a ciyaartooyda naadiga sevilla gaar ahaan daniel carico markii uu banooniga ku taabtay gacanta taasoo ahayd rigoore hase yeeshee albitria ama garsoorihii ciyaarta aanu u dhigin haba yaraatee intii ay socotay macalinka naadiga kubadda cagta liverpool junior club ayaa sheegay in uu qaadanayo mas-uuliyadda guuldaradii naadiga kubadda cagta ee liverpool ay soo gaartay waxaana uu noqonayaa markiisii shanaad oo koob final ah koob laga qaado isagoo islamar ahaantaasina hadda markii labaad naadiga liverpool intuu joogo uu koobka faynalaha ku guuldaraystay inuu qaado waxyaabaha kale ee xalay dhacay waxaa ka mid ah in naadiga sevilla ay ku guulaysatay shan ka mid a koobabkii ko iyo toban koob oo ay yuruba league oo hadda la yirahdo koobkan ueva cub oo markii hore la oran jiray ay markaasi ku guulaystay shan mar oo saddex marna isku xigtaa ay hore u qaaday hadda habeenkii ugu dambeeyey xalay ahayd markeedii saddexaad kevin camero ayaa dhaliyey goolashiisii ugu horeysay ee yuruba league muddo waxaana aan irahda goolkiisii lixaad ee yuruba league iyadoo koke uu dhaliyey labadiisii gool ugu horreysay muddo afar iyo labaatan kulan oo yuruba league uu ciyaarayay ciyaartooy ingiriis ah ayaa noqday daniel storage inuu dhaliyo gool ka tirsan yuruba league ama gool yurub faynalaha gaar ahaan tan iyo shan iyo toban sano markaas oo ugu dambeysay ciyaaryahan wadanka ingiriiska ka socda oo gool ka dhaliya faynalaha koob yurub laga ciyaaro ay ahayd labada kun iyo kowdii naadiga liverpool ayaa ka mid noqonaysa naadiyada fulham iyo sidoo kale naadiga kale ee middlesbrough oo iyagu ku guuldaraystay faynalaha inay koobkani qaadaan iyadoo chelsea ay ahayd kooxda keliya ingiriisa ee ku guulaysatay muddooyinkii ugu dambeeyey koobkan sanadkii dhinaca kale haddii aynu egno waxaa la ciyaari doonaa sabtida soo socota aan idhaahdee waxaa la ciyaari doonaa dhammaadka bishan champions leaga finalihiisa iyadoo tababaraha naadiga real madrid zinedine zidane uu kooxdiisu tababar lixaad la sii siinayo si markaasi ay u dhabeeyaan inay ku guulaystaan koobkan markii koob iyo tobanaad naadiga kubadda cagta real madrid ayaa waxa ay sameynaysaa tababaro isxiga si markaa koobkaasi ay guusha usoo hoyaan marka ay la ciyaaraan naadiga kubadda cagta atletico madrid oo ciyaarta ciyaar aad u ciriiri ah marka la fiiriyo kooxaha kale ee yurub ka dhisan atletico madrid ayaa horey uga soo badisay kooxaha barcelona oo koobkan difaacanayso iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee bayan munich waxaana hadda ay rajaynaysaa in ay ku guuleysato koobkaasi fernando torres oo weerarka ugu ciyaara naadiga atletico madridna wuxuu sheegay inuu rajaynayo in uu naadigiisa guul kula soo hoydo marka la ciyaaro dhammaadka bishan koobka champions leaga finalihiisa oo milan gegada joseba mese lagu ciyaari doono waxa uu sheegay fernando torres inaanu ka walwalsanayn in laga saaro liiska kooxda kubadda cagta spain ee yurub u matali doonta hase yeeshee kulanka ugu xiisaha badan uu yahay oo uu sugayo noloshiisa inta ka dhiman kulankaasi champions leaga finalihiisa dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaah inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey iyo ciyaarihii dhacay weliba xalay toole halkaad kala socoteen oo barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna mar kale aynu ku noqonno dhinacii kaalmaha suugaanta waxaana haatan aa idinku soo maqan hees uu ku luuqeeyo allah u naxariistay maxamed suleymaan tubeec heesta oo ah waan daale
waxa uu daran nin daalo dantiisana ka sii durubtayba waaba dhibaate allah u naxariistay fanaanka maxamed salaabaan tubeec ayaa heestaasi ku luuqaynayey waxaana gunaanad wahayd barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan si wada jiraan kala socodsiinayeen ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo jamaal axmed ismaan dhammaanta isku duuban tan iyo galabta afarta galibnimo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.